baarك الله بسم الله الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا ودرسك كنتن اللحاد كتابك صور من حياة الصحابة طلحة طلحة بن عبيد الله التيمي على يراهده طلحة يا أبو طلحة كلي جرى موقتها كان هو طلحة بن عبيد الله التيمي من سره قفك فرح قلينيسو أن ينظر إنو إيغه إلى رجل نن نن كاسو يمشي سعنيا على الأرض أرض دشيذا والحال قد قضاء قتي نحبه قصد كيسي أما وجيد كيسي أما نذر كيسي qadaa naxbah nadarkiisii uu gutay falyandur ha fiiriyo ilaa dalxata bna cubaydillaahi dalxa bin cubaydillaahi ha eego muxamedun rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam maqaaladaas kaana dalxatu bnu cubaydillaahi taymiyu wuxuu ahaa yamdii kii taga maca qaafilatin safar miceed oo min qawaafili qurayshin quraysh safaryadeedi ka mid ah fii tijaaratin buuna u tegaya ganacsi oo lahu isaga u ahaaday ilaa bilaadi shaam dhulka shaam la yidhaahdo intii kaabaa la aadayey falamaa balagat ilqaafilatu qaafiladu waa safarkii markay gaadhay madiinata busraa basra iyo busraa baa kala jira busraa waa shaam waaye basra iyo kuufana waa ganacsa waa ciraaq busraa waxa weeyaan suuriya hadda ku taallaa waaya magaalo caani ahayd taariikh dheer leh halkaa markii safarkii gaadhay habba shuyuukhu odayaashii iyo duqowdii way aadeen bimacnaa waa boodeen waxay u dhaqaaqeenoo aadeen odayaashaasoo min tujaari qurayshin quraysh tujaartoodii ka mid ah ilaa suuqihaa magaaladaa suuqeedii alcaamirati camirnayd yabiicuuna xaalay wax beecinayaan wayashtaruun waxna soo gadanayaan ilaa safar baa lahaa magaaladii baa la soo galay suuqa hore laga aadayaa bucsharadii iyo badeecadii ay wadeenna waa iska gadayaan tay u baahnaayeenna waa soo gadanayaan wa cala raqmi iyadoo lala qabo allahuma laka alxamdu calaa maa ancamta calayna wa cala raqmi iyadoo lala qabo min anna dalxata ninka dalxa la yidhaahdo kaana inuu ahaa shaaban dhallinyare shaab xadahan oo daadiisu ya dhahay waaye iyadoo taa lala qabo waaye laysa lahu isan u ahayn midlu khibratihim odayaasha khibradooda oo kale fi tijaarati ganacsiga khibrada odayaashu ganacsiga ku leeyihiin oo kale uusan lahayn ilaa annahu iyado iyadoo intaas si jidho kaana wuxuu ahaa yamliku mid milkiya min xiddati dakaa'i fahmada yaa afbadnaanteeda fahma badnaan xidda fahma badnaanta iyo wanafaadi lbasiira basiirada fuliddeeda waxaa milkinayey maabuu milkisnaa yutiixu u suurtagelinaya ama yutiixu siinaya lahu isaga munaafasatahum odayaasha inuu la tartamo suuqa waxay gadanayaan iyo waxay iska gadayaan yaa maskaxdiisu kula tartamay walfawza waayahay iyo walfawza wax siinaya inuu ku guulayso min duunihim odayaasha sokadooda biafdali safaqaati gorgorooyinka midda ugu fiican ama ugu fadliga badan macnaha wuxuu ku guulaystay gorgorooyinka tan u sarraysa inuu isagu helo waaya wa fii maa kaana xilli dalxatu dalxi yaruuxu caraabayo wayaqduu jarmaadayo fi suuqi suuqa allatii suuqdaasoo tamuuju la ciirciiraysa tamuuju la mawjadaynaysa bilwaafidiina dadka usoo wafdiyeynaya calayhaa dusheeda min kulli makaanin dhinac kasta dadka uga soo wafdiyeynaya suuqii oo la ciirciiraya buuxa xadada lahu amrun amar baa u dhacay dalxe amarkaasoo lam yakun aan ahaanin sababan sabab aan u noqon fii taqyiiri majraa xayaatii noloshiisa yaa geedi socodkeeda bedeliddeeda aan sabab u noqon kullihaa kullahaa dhammaanteed fa xasbu bes arrin baa dhacday noloshiisa keliya aan bedeline wainamaa kaana arrinkaasi ahaaday wuxuu ahaaday bashiiran mid ku bishaaraynaya bitakhyiiri sayri taariikhi taariikhda socodkeedoo dhan bedeliddeeda kullihii dhammaanteed in dalxa noloshiisii ay bedelanto arrinkan keliya sabab uma noqone tiisiina waa beddeshay taariikhdii adduunka socday oo dhanna arrinta timidi way beddeshay waay falnatruki lkalaama hadalka aan uga tagno lidalxata bna cubaydillaahi liyarwiya lanaa soo noogu wariyey qisatahu qisadiisa almuhirata dareenka kicinaysa qaala dalxatu wuxuu yidhi baynamaa waqti naxnu anagu fii suuqin suuqa dhexdiisa aan nahay suuq dhexdii fii suuqi busraa isku idaafe busro suuqeeda dhexdeeda anagoo joogna id waqtigaa raahibun mid raahiba raahib waxa weeye rajuluddiin nin diineed cinda nasaara meesha wadaad iyo laga yidhaahdo sheekh iyo kadaa waa ninka waa ninka diinta nin dowladeed nin siyaasadeed nin diineed rajulu diin baa raahib iyagu u yaqaanaan ninkii diin xiriir lala raahib baa la dhahaa ayib allaahuma sayiban naafican raxmad ilaahay baa da-isay rob waxa weeyaan raahibin waa ninkaas ka suufiga ah raahib baaba yunaadii dhawaaqaya fi naas suuqa dadkii joogay dhexdooda muxuu leeyahay yaa macshara tujaar ganacsatooy saaluu weydiiya ahla haadaalmuusim kulankan suuqa dadka u ehelka ah waxaa su-aashaan a fiihim dhexdooda ma joogaa axadun oo min ahlilxarami qof xaramka ka yimid oo ku jiraa dadka xaramu maka ilaahay baa hore xaram uga dhigay nebi ibraahim baa loo soo marshay dee nebiguna xaram madiina dib bay ka imaanaysaa marka waxa weeyaan muusim waxaa la dhihi jiray mujtamacu nnaasi lilxaj dadku meelahay xajka ku ururaan oo iskugu yimaadaan min musdelifa wa min mina wa min carafaat ya wa fi lxaram laakiin hadda waxaa looga jeedaa ganacsiga iyo beecana waa la iskugu imaan jiray kulan weyn oo carwo ah oo kale waxay hadda baxshaan macrad oo kale ah bandhig wuxuu yidhi hala weydiiyey dadka suuqa jooga yaa ka yimid xaramka wa kuntu anugu waxaan haddaan dalxa ahay qariiban meel makaanan qariiban minhu meel isaga u dhow fabaadartu ilayhi waa ula degdegay hadalkii wa qultu waxaan idhi nacam haa ana min ahli alxaram anaa ah faqaala wuxuu yidhi hal dahara fiikum dhexdiinna ma ka soo baxay axmedu axmed ma yimid faqoltu waxaan idhi waman axmed axmed kuma aha adaaba sheegaya anugu axmed ma garanaya laa ninkaa welidii nebi maxamed lama soo saarin moogta faqaala wuxuu yidhi ibnu cabdillaahi bni cabdilmualibi waa nin la gartay abtiriskiis cabdilmualibna waa caan nebiga awowgiis aabihii waa ka caansanaa abtiridkaasuu ninku leeyahay axmed baa la dhahaa hadalkiibuu ku daray raahibku wuxuu yidhi haadaa shahruhu kani waa bishiisii alladii shahrigaasoo yadharu fiihi uu soo bixi lahaa wa huwa kaasina aakhirulambiyaai ambiyada kan u dambeeya wey nin aqoon la cajo badanah diinihii hore uu yaqaanaa yakhruju wuxuu ka soo baxayaa min ardikum dhulkiinna min alxarami weliba gaar ahaan xaramka wayuhaajiru wuxuu hijroon doonaa ilaa ardin dhul daati xijaaratin dhagaxyow saaxiiba xijaaradaasoo suudin madmadow madow wanakiilin geed timireed u saaxiiba wa sibaakhin caraseela u saaxiiba dhulka dhanahayo dhandhanaano xoolaha iyo maarata way carabka ku leefaan dhulkaas oo taasoo yanizu minhaa uu ka soo boodayo almaa u biyuhu waxa weeyaan siiradiiyo kooban boo u sheegay ninkaasi markau ka soo bixin madiina u hijroon madiina waa magaalada sidaa u eg haddaa aragtay buuraheeda siday u madmadow yihiin dhagaxeeda iyo sida geetimireed ay ku tahay waa meel madiinatun hannaa waa meel camiran dhul caraseelaa bay leedahay oo xoogaa milixoo biyuhu dee meel amoodi rays rays soo baxayaan waaye faiyaaka adigayo waxaan idiin kala digayaa an tusbaqa ilayhi in lagaaga hormaro yaa fataa yarow wariyaahe dhanka dhallinyaradayo yaan ninkaa lagaaga hormari qaala dalxatu wuxuu yidhi fawaqacat maqaalatuhu oraahdiisu waxay ku dhacday fii qalbii qalbigayga hadalkiisa waa ka gadma fabaadartu waxaan u degdegay ilaa madaayaaya gaadiidkaygii ayaan u degdegay waa waa geelo watay faraxaltuhaa waa rartay alaabtii iyo bucsharadii wixiisii oo dhan iyo wuxuu saartay wakhallaftu lqaafilata safarkaan la socdayna waxaan uga tegay waraa'ay gadaasheeda maba sugin waaya ayib ilaa ilahay baa u sakhiraya wamadaytu waan tegey ahwi huwiya anoo dheeraynaya dheerayn ilaa maka maka anoo u degdegay baan halkaa aaday falamaa balaqtuhaa maka haddaan gaaray qultu liahlii dadkayga waxaan ku yidhi akaana min xadaثin wax dhacdaayo cusub ma jiraan bacdanaa gadaasheeda fii maka maka wax cusub oo wara ma jiraa qaaluu waxay dhaheen nacam qaama waxaa kacay soo baxay bay ka dhigata muxamadu bnu cabdillaah yazcumu xaalow sheeganayo annahu nebiyun nebi inuu yahay waqad tabicahu waxaana raacay ilaa hadda intaan ognahay ibnu abi quxaafa ina abi quxaafa kolley raac yuriiduuna abaa bakrin ibnu abi quxaafa wa abu bakr asidiiq qaala dalxatu wuxuu yidhi wa kuntu waxaan ahaa acrifu abaa bakrin abaa bakr waaba aqaan faqad kaana rajula nin buu ahaa sahlan sahlan muxababan waa yahay la jecel yahay muwada'a alaknaafi garbihiisa la goglado waa maxay macnaha layinuljaanib dadka waxaa jira dad iska dabeecadka kan oo qallayf ahoo dabci inkaaran abubakar marka nin sahlan dabeecad macaan la jecel yahay sida garabkiisa oo kale garabka dadka u dabciya saasuu ahaa wa kaana taajiran abubakar wuxuu ahaan jiray u yidhi ganacsade laa khuluqin dabeecadu saaxiibi wastiqaamatin toosnaan ganacsigu hadduusan toosnaan helin iyo dabeecad u kan wax lagama gataa leeyahay dabcigiisu maba habboone waa laga cararayaa waayo hadduu toosnaanta ka baxo diinta ku toosnaan waayo ama fiicnaan waayona ma habboona wa kunnaa waxaan ahayn na'lafuhu kuwa u dunma wa nuxibu waxaanu ahayn kuwa jecel majaalisahu la fadhigiisa meelahu fadhiiso waa licilmihi aqoonta u lahaa biakhbaari quraysh quraysh akhbaarteeda aad buu u yaqaanay iyo wa xifdihi dusha se ugu hayay uga hayay xifdintiisa liansaabiha quraysh abtirsyadeeda waaye waa iyadii ninkii yidhi nebi allow nimankan waxbaan ka sheegayaa quraysheed gabay baan u tirinaya gaalada ah markaasuu yidhahda anaa qurayshi ahe nasabkayga see ka samaynaysaa see ga yeelaysaa haddaa quraysh ayda anaa ka dhashay markaasuu yidhi waxaan kaaga siibayaa xabbadda tinta sida shaciirta ama heedda ama burka cajiinka aan ku dhaha cajiin qooshka sida tin looga saaro milililiq saas adigana dhinac baan ku taagayaa adoo sharafsan iyagana hilfahan u qaadayaa baa kaa dhex saarayaa gabyaacaanan ahay markaasuu bal abuubakar baa dadka iyo nasabkooda yaqaanee abuubakar kaalmayso uta abuubakar marka wa xifdihi liansaabihabaa hadda ku keena sida u yaqaanay famadaytu ilayhi abubakar baan u tegay waqultu la waxaan ku idhi axaqan mar dhabbaa maa yuqaalu waxa la sheegayo oo min anna moxamed binu cabdilaahi adhara nubuwata nebinimo inuu daahirsaday adaa raacaya ma dhihin markii hore taasuu u hormariyey wa annaka adiguna ittabacto inaad raacday warkaa ma jiraa qaala nacam haa wajacala wuxuu gudagalay yaqusu calaya inuu abubakar iga qisoonayo dusheeda min khabarihi nebiga warkiisa wayuraqibuni inay jeclaysiinayo fi dukuuli mar haddii raqiba dee fii laga gadaal mariyo waa jacayl jacayl macahu waay waxaa dhahdaa fi dukuuli gelid macahu buu jeclaysiinay fa akhbartuhu anna waxaan u sheegay khabara raahibi nin diineedkii suufigii warkiisii yaa baan u sheegay anagaba waxaan la soo orday anoo suuqii busro jooga nin baa saa yidhi suuqii wuu kaga dhex dhawaaqay fadahisha lahu fadahisha waaba wareeray lahu khabarkaas abubakar waaba yaaba cajiib haddaa nebigu soo baxay keligii baa rumeeyey busra ninka ka dhawaaqay alla arrintu cajab badan ah wa qaala wuxuu yidhi haluma macii waryahana keen waayo dalxana keen ilaa muxamed baan aadaynaa litaqusa calayhi saa u- ugu sheegto khabaraka warkaada Aa, ninkaa raahibka ah aa warkaa ka sheegtay walitasmaca inaa maqasho maa yaquulu nebiguna waxuu dhaho walitadkhula inaa gasho fii diin illaahi qaala dalxatu wuxuu yidhi فمضيت معه معيسان تجي أبو بكر إلى محمد بن آذي فعرض علي الإسلام النبي محمد الإسلام النبي ضوي صوب بندقي شيكا كلا دوا حكور صورت قف كان قال ما هلقى بتبري دق دق توحيدك سجد مله ويا هاي وقرأ علي النبي قد الشيء وحو كو أخري شيئا أو من القرآن وبشرني النبي وحو يقول بشاري بخيري الدنيا والآخرة آخرة يا الدون لبدي خير يو يقول بشاري عليه الصلاة والسلام فشرح الله صدري إلهي لابتيدا وحو شرحي إلى الإسلام إسلام نمدا يا إلهي لابتيدا وشرحي وقصصت عليه النبي وحن وقسيي قصة راهب بصرى busra raahibkeedii qisadiisii wasura waa la farax geliyey bihaa qisadaa nebiga suruuran faraxgelin oo badaa ka daahiray calaa wejhi wejigiis waxa kastaaba qofka wejigiisaa laga akhrisaaye yaa wejigiisaaba nebiga birbiray calayhi salatu wasalaam maa akrama wejha nebigeen calayhi salatu wasalaam waayahay fakuntu uma aclantu waxaan shaaca ka qaaday bayna yadayhi nebiga hortiisa shahaadata an laa ilaaha ila allah wa anna muxamadan rasuulu ullah kelimadaa weeye koonkoo dhan kelimadda hadda ku kala joogo laba kooxood weeye ummaddu qola ma ogola inay intaa qiraan kullu lkafara wa kulla almushrikiin wakul alyahuud gaaladaasi ku jiraane hore iyagu ma ogola nebigay diidan yihiin nebigay inkirsan yihin calayh salatu wasalaam kuwana ilaahayna waa inkirsan yihin kelimadaana dadka kala saadhay kuwana waa ogol yihiin fariiqun fi ljanna wa fariiqun fi saciir waka waa loo caddaynaya lakiin dadka diinta liyaxyaa man xaya can bayina liyahlika man waxa weeyaan isaga kan halaagsamaya man halag can bayina fa kuntu waxaan noqday buu yidhi raabica alaaثatin saddex kan afraynaya waxaa kala duwan in la yidhaahdo ثaaliثa ثalaaثa saddex midkood oo saddex kan saddexayn ee dhihi mayse iyo raabica halaaثa saddex midka afar ku noqonaya aslamuu kuwaasoo islaamay calaa yadeey abi bakrin abubakar gacantiis ninkii afraadoo ku islaamaa noqdo kuwa iga horeeyeen islaamnimada isaga ugu yeeray badanaaba wa waqaca islaamulfataa kii dhallinyarada islaamnimadiisii dhalinyarayga alqurayshiya qurayshiga ahaa wuxuu ku dhacay calaa ahlihi ehelkiisa iyo wadawihi qaraabadiisa iyo saaxiibadiisa wuquuca asaaciqati saaciqada dhiciddeeda oo kale wuu islaamay dalxa waxay ku noqotay dadku ka soo jeeday biriq ku dhacday oo kale biriq saaciqa ama gantaal ba hadda la yaqaana ku dhacay oo kale waa loo qaadan waa waa laga nax wa kaana wuxuu ahaa ashaddahum kan ugu darnaanta badan jazacan argagaxa liislaamihi islaamnimadiisa oo ka argagaxay ummuhu hooyadii hooyadii baa ugu darnay faqad kaanad hooyadu waxay ahayd tarjuu mid rajaysa an yasuuda qowma qoomkiisa inuu madax noqdo ninka cimaamadda la saaray iyo koofiyadda inuu noqdo limaa waa limaa shay dartii yatamatacu ninkan ku raaxaysanayo ama yatamatacu uu haysto bihi maagaba oo min kariimi shamaa'ili shamaaisha teeda wanaagsana wa jaliili lkhasaa'ili khasaaisha teeda waaweyna ninkan in la boqorado buu ku socdaaba hooyadiis rajaynays ninkii baaba kaba baxay nidaamkii oo dhan oo nidaam kala galay meeshii jaga dhaaftay iyo mansab iyo dhaqan la waayey bayba u noqotay waqad baadara ilayhi qowmuhu qoomkiisii ayaa kusoo u soo degdegay liyafnuuhu inay ka leexiyaan can diinihi diintiisa inay ka leexiyaan ka waciya waaya ayb fawajaduuhu waxay ka heleen ka dawdi raasikhi buur sugan oo kale aladii buurkaasoo laa yatazaczac aan liiqliiqanayn waa la dhaqdhaqaajin waaya buur aan liiqliiqanayn oo loo sheeg sheekayn karo aduu qoladan ka soo baxo gruubkan galo kan sii galo iska daayo xoogaagan qaado nin wuxuu noqday diinta ku adag ku adag ayuu noqday waayahay falamaa yaysuu markay ka quusteen min iqnaacihi ku qancintiisa bilxusnaa ya tii wanaagsanayd iyo maxay rabaan inay ku qanciyaan inay tan ka leexiyaan laja-uu ilaah waxay laja-uu waxay magan galeen u iisheen ilaa tacdiibihi cadaabiddiisa iyo watankiili bihi iyo ciqaabiddiisa hala jir dilaaliya xadaثa waxaa warramay mascuud bin kharash qaala wuxuu yidhi baynamaa waqti kuntu ascaa aan ahay mid soconaya bayna safaa walmarwa safa iyo marwo dhexdooda waa mashcaraani min mashaacir اlxaj mashcar xujayda iyo muctamiriinta dhexdooda toddoba jeer wareega id wati idan waktigaa unaasun dad kaiirun badan kuwaasoo yatbacuuna daba jooga fatan wiil wiilkaasoo uu hiqat la xihay yadaahu labadiisa gacnood ilaa cunuqihi luqunta lagu xihay waaba iyagoo meesha joogaan walxaalum iyagoo yuharawiluuna ay ordayaan waraahu gadaashiis wayadfacuunahu fii dahri dhabarkan isaa uga riixayaan wayadribuunahu calaa ra'si madaxan ay ka garaacayaan wa khalfahu gadaashiisana imra'atun ba ah cajuuzun weyn taasoo tasubahu ninkan xirxihan caayaysa oo tasiixu bihi kuna qaylinaysa faqultu waxaan idhi maa shaanu haada alfataa ninkan dhallinyarada ah muxuu yahay xaalkiisu ninkan dhallinyarada ah muxuu yahay xaalkiisu faqaaluu waxay dhaheen haadaa dalxatu bnu cubaydillaahi weeye sabaa wuxuu ka leexday can diinihi diintiis diinna may haysani markaas hore wa tabica wuxuu raacay ghulaama bani haashim reer bani haashim wiilkoodii buu raaca nebigay sheegaya waqultu waxaan idhi waman haadihi alcajuuzu duqdanina waa tuma allatii waraahu gadaashiisa ordaysa faqaaluu waxay dhaheen hiya sacbatu bintu lxadramiyi waaba sacbe sacba sacba binta alxadrami umu lfataa wiilka hooyadii weeye waa hooyadiis uma ina nawfal binu khuwaylid almulaqab lagu naynaasay lagu naynaasi jiray biasadi qurayshin quraysh libaaxeeda waaya libaax ina libaax waaya qaama waa kacay ilaa dalxata bin cubaydillaahi buu u istaagay faawhaqahu fii xablin xarig buu ku xiray wa awhaqa macahu wuxuu kaloo kula xiray abaabakr asidiiq abubakrna waa kula xihay wa qaranahumaa macan labadoodii waa isku xidhiiriyey wa aslamahumaa wuxuu u dhiibay ilaa sufhaai maka maka caqligaabkeedii maangaabyadii reer makaad liyudiiquuhumaa labadan nisay u dhadhansiiyaan ashadda alcadaabi ciqaabkan ugu daran lidaalika baa duciya loogu magac daray dalxatu bnu cubaydillaahi wa abubakr loogu yeeray asidiiq bilqariinayn labadii isku xiriirsanaa awrma isku xiriirsan labadii isku xiriirsanaa qariinayn baa la dhihi jir uma jacalat ilayaamu maalmuhu waxay guda gashay taduuru inay wareegayso walaxdaaثu dhadooyina dhacdooyinkuna tatalaaxaq dhacdo hadda maxaa cusubay asbuucan maxaa dhacay dhacdooyinkuna inay isdaba joog yihiin wadalxatu bnu cubaydillaahina yasdaadu inuu ziyaadsanayo macal ayaami maalmaha maraya macooda igtimaalan buuxsan ilaa gugii kuu kordhaba inuu garaad kordhiyaa baa gar ah marka maalin kastaaba waxbuu kori siyaasanay waa sii kobcay wa balaa'uhu jirabiddiisa fii sabiili illaahi wa rasuulihina lagu jirabayo yakburu waa weynaanay watacadamu waa kordhay waa weynaanay wa biruhu bilislaami samafalka islaamka u samaynaya iyo walmuslimiinana yanmuu wayatasic waa ziyaaday waana waascoobay xataa adlaqa calayhi lmuslimuuna ilaahay ku idlaaqeen oo u bixiyeen laqab magaca ah laqab ashahiid alxay ashahiid alxay yaa shahiidka nool shahiid nool dhibaatada soo maraya maalin kasta ka samatoxbaxo waa shahiid nool wadacaahu rasuulu calayhi الsalaatu wasalaam nebiguna wuxuu ugu dhawaaqay ugu yeeray bidalxata alkhayr dalxata alkhayrow iyaguna ashahiid alxay waxaa kalea nebigu ugu yeeray wadalxata aljuudi dalxat ljuud deeq badnaay aninku waxaa kaloo nebigu ugu yeeray wa dalxat alfayaad dalxa alfayaad waa daad iska soconaya wlikullin mid kastoo min haadil alqaabi naynaasyadaana qisatun qisa u ahaatay laa taqilu aan ka yarayn rawcatan la yaabka can akhwaatiha walaalaheeda kale qisooyinkeeda kale oo la socda amaa qisatuhu amaa qisatu talqiibihi ku naynaasidiisa qisadeeda bishahiidilxay lagu magacaabay shahiidkii noolaa fa kaanat yowma uxudin bay ahayd qisadaas xiina nhazama almuslimuuna muslimiintu markay jabeen can rasuulilaahi nabiga ka jabeen sal اllau alay slam walam yabqa macahu nebigu maciisan oosan baaqi noqon hayru axada cashara rajulan koob iyo toban nin wax ka soo haray oo min alansaari iyo wadalxata bna cubaydillaahi oo min almuhaajiriin inta kale waa ansaar baa raggii loogu yimi meesha ninkaana waa muhaajir wa kaana nebiyu wuxuu ahaa calayhi salaatu wasalaam waa markaas sidaasay tahay inta markaa nebiga aada ugu dhoweeyey ag taagan nebigu wuxuu ahaa yascadu mid koraya huwa iyo waman macahu dadka la jooga fi ljabali buur meeshu waa uxude buur weynoo ballaaran baa taale buurtaasi waa jabalun yuxibunaa wa nuxibu nebigaa yidhi buur na jecelha nana aan jecelnahay weeye waa isku nin yaa uxud markay la saaltaysay nebiga iyo saxaabadii la socotay abubakar iyo cumar iyo nebigu wuxuu yidhi xasil naga daa dhaqdhaqaaqa iyo saaltada fa inamaa calayka nabiyun wa sidiiqun baa dushaada ah wa shahiidaan waaya marka markaad tagtay meeshii dagaalka uxud ka dhacay buurtii waaba joogtaaba sidaas iyadoo u daadsan oo isku daba joogto buur ballaaran ah korna aada ugu dheer kor baa u fiirnaysa xagga cirka sidaan kalena dhowr iyo toban kilomitr weeye waana hal buura calaa kulli nebigu wuu buurtiibu koray fa laxiqat bihi waxaa nebiga soo gaadhay cusbatun guud oo min almushrikiina gaalada ah taasoo turiiddu doonaysa qatlow nebiga dilidiisa faqaala calayhi salaatu salaam nebig wuxuu yidhi man yaruddu cannaa waryaa naga weecinaya haaulaahi kuwaan waryaa kuwaan naga reeba kuwaan buurta intaan korayno nadaba ordaya yaa naga waabiya waabin iyo weecin yaa naga waabiya hay oo wahuwa isaguna rafiiqii noqda rafiiqkan igula ah fi ljannati jannada faqaala dalxatu wuxuu yidhi ana yaa rasuula allah faqaala calayh salatu slam nabig wuxuu yidhi laa maya maya makaanaka meeshaada taagno adigu bartaada waardiyaha ka hay faqaala rajulun min alansaari wuxuu yidhi ana yaa rasuulah anaa naga waabinaya faqaala wuxuu yidhi nacam anta hayeh adiga adiga naga naga celi kuwa naga reeb faqaatala alansaariyu waa dagaalamay xataa qutila ilaa laga dilay uma sacida rasuulu nabigu waa koray calayh salatu wasalaam biman macahu buu buurta la sii korayay falaxiqahu lmushrikuuna gaaladii waa soo gaareen ninkii waabin lahaana dhimay faqaala wuxuu yidhi alaa rajulun lihaaulaahi nin ma u heli karnaa kuwana daba taagan alaa rajulun nin ma noo ahaaday alaa rajulun nin ma jira lihaaulaahi kuwa u ahaaday naga naga celiya faqaala dalxat wuxuu yidhi ana yaa rasuula allah waa aniga faqaala calayhi salatu slam wuxuu yidhi laa makaanaka meeshaadan ka kugu oga faqaala rajulun min alansaari ana yaa rasuulallah nin kaloo ansaariyaa soo baxay faqaala wuxuu yidhi nacam ant nebigu wuxuu yidhi haa adiga weeye haddana uma qaatala lansaariyu waa dagaalamay xataa qutila aydan isna ilaah laga dilay wa taabaca rasuulu nebigu wuxuu waayahay isdaba joojiyey taabaca wuxuu raacay rasuulu waayo wuxuu israacraacsiiyey sucuudahu koridii buurta korayey falaxiqa bihi lmushrikuuna gaaladii waa soo haleeleen falam yazal kama zuulan yaquulu inuu leeyahay midla qowlihi hadalkiisa oo kale yaa naga celiya wayaquulu dalxa dalxana leeyahay markasta ana yaa rasuulallah fayamnachu nebiyu nebiguna u diidayo calayhi salatu wasalam sal alla alay slam wayadanu lirajulin markastana nebigu u ogolaanaya lirajulin oo min alansaari xata ishu- istushiduu jamiican raggu koob iyo toban mi ahay dhammaan ilaa ay ka dhinteen dhammaan ilaa ay ka dhinteen raggii iyaga ahaa walam yabqa macahu nebiga maciisa ma harin ilaa dalxa labaiyo toban baa isaga ku ah mogta koob iyo toban ansaara falaxiqa bihi lmushrikuuna gaaladii waa soo haleelen faqaala lidalxa nebigu wuxuu ku yidhi alaana nacam alaan nacam haddaa leedahay naga reeb nimanka keligii baa soo haray wa kaana rasuuluhu calayhi salaatu wasalaam qad kusirad mid la jebiyey rabaaciyatuhu buu qoraya iligiisa iliga u dhaxeeya foolka iyo miciga maxaa la yidhahdaa dhool haa nebiga dhoolkiisaa la jebiyey kow xaalad culus baa jidhe washuja jabiinuhu dhafoorkiisana waa la dha- daqray wa jurixa shafatuhu bushintiisana waa la dhaawacay dhag wixii ku dhufanayeen baa bushintana dilaaciyey wasaalad damu dhiiguna wuxuu kusoo daadanayay calaa wejhi nebiga wejigiisa daqarkii madaxa wa asaabahu licyaau nebiga noog baa asiibay dee waxaadba nebigu qolo reeb u leeyahay buurtaanaaba nebiga tartiib usii korayaado waa la noogay dagaal baa maanta oo dhan socday tilaabadaa xiriiri lagu qaadaya fajacala dalxatu wuxuu gudagalay yakuru inuu ku rogaal celinayo cala almushrikiina gaalada xataa yadfacahum ilaa uu ka reebo cara rasuulillahi nebiga sal alla alay slam uma yanqalibu misna wuxuu usoo ordayaa usoo gadoomayaa ila nebiyi sal l sl nebiga fayarqaa bihi waayahay qaliilan fayarqaa bihi nebigu la korayaa qaliilan wax yar filjabali buurta fayarqaa bihi buurta nebiga nebigu buurta korsiinaya inta caawiyo in yarow markay xoogaa soo dhowaadaana gaaladu ku noqonaya markii kalena nebigu u imaanaya xoogaa waabta uu waabiyo uma yun- yun- yusniduhu wuxuu ku tiirinaya macnaa dhigayey abu dalxe hu nebiga ilaal ardi dhulka cabaar marka buurti la fuulo dhulka uu nebiga dhigaya wayakuru wuxuu ku rogaal celinaya calal mushrikiina gaalada min jadiidin mar cusub mar kale mar labaad wamaa zaala kadalika ma zulin xataa sadahum canhu ilaahu ka celiyey ka duuday qaala abuu bakar wuxuu yidhi wakuntu waxaan ahaa ana idin xilligaas ana aniga iyo waabi cubaydata bnu ljaraax baciidayni kuwa ka fog can rasuulillaahi nebiga sala allah alay slm labadaa nin saxaabi abuu bakar iyo abuu cubayda nebiga waa ka fogeyn bu waa ka dheerayn falamaa aqbalnaa calayhi markaan soo qaabilnay nuriidu xaalaan doonayna iscaafahu nebiga inaanu caawinno waaya iscaaf hadda waa aragtay waa gurmadka deg degaa iyo gaariyaashiisa iyo ambalaasyadiisa iyo waxaas gacansiin deg degaa la yidhahda emergency waaya qaala wuxuu dhahayay nebigu markaan damco inaan caawino utrukaanii aniga iga taga wansarifaa ordaya aada ilaa saaxibikumaa saaxiibkiin u taga kuma abu yuriidu dalxa war ninkaa orda gaalada hadba reebaya ordaya u taga iska gaydaaya anigoo faidan dalxatu dalxaadday u tageen faidan dalxatu dalxu waaba isagoo tansifu diimaa'uhu dhiigagiisu burqanayaan butaacayaan tanzifu lismayso dimaa'uhu dhiiggiisaa lismaya dhiig hadda meel haddii la dilaaciyo iyo halboolayaal iyo xidido haw haw buu leeyahy dhiiggaasaasa u bitaacaya wa fiihi waxaana ku sugan abu dalxaas bidcun wa sabcuuna darba toddobaatan iyo dhowr garaac bisayfin lagu garaacay aw dacnatan lagu war- wareemid ah biruxin lagu wareemay aw ramyatan ganida bisahmi leeb waidan huwa qad qudicat kafuhu waaba iyadoo gacantiisii la gooyey wasaqada fii xufratin god waaba isagoo ku dhacay maqshiyan caleyh xaala miir daboolay meel goda bohol fakaana rasuulu calayhi الsalaatu wasalaam nebigu wuxuu ahaa yaquulu kii yidhaahda bacda dalika man sarahu qofkay farax gelinayso an yandura inuu eego ilaa rajulin nin ninkaasoo yamshii soconaya cala alardi ardada dusheeda walxaal qad muqadaa uu gutay naxbahu nadarkiisii iyo ballankiisii falyandur ha fiiriyo ilaa dalxata bni cabdillaahi dalxata bni cabdillaah cubaydillaahi aan ku dhaho ha fiiriyo wa kaana sidiiqu abubakar sidiiq wuxuu ahaa ridwaanullaahi calayh idaa dukira uxudun uxud ba haddii la soo hadal qaado yaquulu kii yiraahda daalika uxudkaas iyo maalintaa dagaalka uxud dhacay yoomu waa maalin maalinkaasoo kulluhu dhammaantiis uu ahaaday lidalxa uxud oo dhan dalxaa leh buu dhihi jira haadihi haadihi middaani hiya iyadu qisatu nacti dalxata bni cubaydillaahi dalxa bni cubaydillaahi tilmaantiisa qisadeedii weeye loogu magac daray bishahiidilxayi shahiidkii noolaa meesha laga soo saaray waa ujeedaa toddobaatan iyo dhowr dhaawaca ku yaalla meedoo kaleo ahaan lahaa shahiidkii noolaa amaa talqiibuhu kunaynaasidiisa bidalxata alkhayr iyo dalxata aljuud falahu kaasna waxaa u ahaaday miatu qisatin wa qisatun boqol qiso oo qisa u ahaatay kitaabkaa wax kasta lagu sheegi karaa kitaabku waa gaaban yahay boqol boqol iyo boqol qisa u ahaatay taas min daalika waxaa ka mid ah in yar ana dalxata kaana taajiran ganacsado ahaa waasica tijaara tijaaradiisu ballaaran tahay cadiima haraa'i hodanimadiisu weyn tahay fa jaa'ahu daata yowmin maalin maalmaha ka mida waxaa u yimid maalu min xadramowt xadramowt baa xoolo uga yimaadeen xadramowt waa la yaqaan miqdaaruhu sabcu mi'ati alfi dirham xoolahaasi waxay ku qiimaysnaa adduunyo yaa qiimaheedu dhan yahay adduun qiimihiisu dhan yahay toddoba boqol oo kun oo dirham oo waagaas fabaata leylahu habeenkaas waa wuu beriyey dalxa wajilan xaaliya mid baqaya jazacan argagaxsan maxsuunan la tiiraanya geliyey fadakhalat calayhi zawjatu xaaskiisi baa usoo gashay waa tuma umu kulhuum binta abi bakr asidiiq gabadhan u fiirso umu kulhuumin bintu abi bakrin asidiiqi wa qaalat waxay tihi maa bika yaa abaa muxamed abaa muxamed caaw maxaa la gamilaada lacallahuma laga yaabaa raabaka inuu ku gaaray ama kaaga yimid minaa xagga yaga shay-un shay annaga xagga yaga reerkiisii baa la hadlaya dhibaato iyo walbahaar aa la seexan weyda mayaa dhanka yaga kaaga yimid faqaala wuxuu yidhi laa maya walaa nicma xaliilatu rajuli lmuslimi nin muslima zawjadiis waxaa u nicmo leh anti adiga adaa ugu habboon nin muslima gabarh xaas u noqoto ama aan aniga ii noqotay waayahay marwaataa marwo waayahay waqaala waxay tihi maa waxay tihi ma isagii baa waag wato wuxuu yidhi walaakin waxaan la gamay laaya la gami waaye tafakartu mundu leyla caaw o dhan waa fakaraayey wa qultu waxaan idhi maa dannu rajulu nin melihi waa maxay birabbihi rabbigoo ka malaysanayo nin muxuu rabbi ka malaysanayaa idaa kaana markuu ahaaday ninkaas yanaamu kiis ka seexanay wa haada almaalu walxaal haada almaalu maalkaana fii beyti gurigiisa u yaal toddoba boqol oo kun oo dirham baa caawa guriga taal waxaana xoolaha ninay gurigiisa ku hoydeen ilaahay muxuu ka malaysanaya ya waxa weeye dadna haddayba dee midiyaha u lisanayaan xoola tabac keliya iyagu kooda tabcan lahayn maaha kanda xoolo dadow bay doonayaan ya inay qaataan oo dhacaan waa khatar kana xoolihiisii ganacsigiisi wuxuu yidhi waxaana xoolaha caaw soo gohoyday maxau ma qof nin muxuu rabbi ka malaynaya famaa danukum birabbi alcaalamiin war hoy malihiinna muxuu yahay allah ka malaysanaysa war ilaahay maxaa ka malaynaysa waa wax weyn hadalkaasi mogta qaalat waxay tihi wamaa yaqumuka maxaa ku walbahaarinaya minhu maalkan maalkan maxaa walbahaarow kuugu keenaya faidaa ina anta adugu xaggee baa ka ahaatay min almuxtaajiina dadka baahan oo min qowmika qabiiladaada iyo wa akhillaa'ika saaxiibada ma siis faidaa asbaxta markaa waa berisatid faqasimhu baynahum iyaga u qaybi waagu hanoo beri caawa seexo faqaala wuxuu yidhi raximaki illaahu ilaahi kuu naxariiso innaka adigu muwafaqatun mid la waafajiyey baa tahay oo bintu muwafaqin mid khayr la waafajiyeyna u dhalay muwafaqatun bintu muwafaqin caaishana maxaa la yidhahdaa waay asidiiqa bintu sidiiq wayna abubakar iyaduna waayahay asmaa binta abibakr asidiiq cabdullaahi binu zubayr hooyadiis zubayr binu cawaam xaaskiis iyaday wiilkeeda hadda waa si xaraamka agtiisa kuda- ku aasan yihiin almucallaat mucallaa meesha la yidhahdo qubuuraha saxaabada badanna khadiijat lkubraa ayay meesha ku aasan yihiin ibnu xajar alhaytamina waa lagu agaas ibnu xajar alhaytami xaafidkii faqiihaha waay falamaa asbaxa markuu waagu beriyey oo waa berisay jacalal maala maalkii wuxuu yeelay fii surarin kiishado wa jifaanin xeeryo adduunka arag baaquliyo iyo xeerooyin baa xoolaha lagu shushubayaa lagu miisayaa iyo kiishado waqasama wuxuu u qaybiyey bayna fuqaraa'i almuhaajiriin iyo walansaari muhaajiriin fuqaradooda iyo ansaar buu u qaybinaya hadda haddaba xoolihii hadday ka badan yihiine marakan waxa way kunteendharaa lagu qaybin lahaa dadka haysta hadday bixinayaan say u badan yihiin maaha inay ka yaraadeen xoolihiintii ee wixii lambaraa inta laga dhigay hadday doonaan wax masaajidkan oo dhan buuxin lahaa baa mobeel yara oo gacantaasaa loogu haya hadday doonaan ku jira ya iyo meelo kaleo wax lagu shubaba oo magacyo loo bixiyey waaye adduunka waxaa in dadka ugu hantida badan ama ugu adduunyada badan baa la sheegaa kuwo kalena waa jiraan oo kuwaas aan ka dhicin waa u qaybi waruwiya waxaa la wariyey cid warisaba siiqada haddii xoogaha lagu wariyay waa iska siiqo laga xoog badan yahay an aydane ana rajulan baa jaa ilaa dalxata bna cubaydillaahi u yimid yadlubuhu xaaluu ka dalbayo rifdahu kaalmadiis maanta gacan isi gacan soomaaligu waa isna waa leeyahay isticaarada iyo majaazaadka iyo soo galaan maanta gacan isi hoo gacanteeda maaha maanta gacan baan kaa rabaa waxa wey adduunyaan kaa rabaa xoolaan kaa rabaa hebel baa i gacan siiyey iyo hebel baa i gacan qabtay iyo gacanta i wado waa i hogaanshamaa waxa weeyaan war baa ku duugan meesha la isla garanayo waaye wadakara lahu wuxuu u sheegay markuu y xoolaha weydiisay raximan qaraabanimo oo tarbidu ku xiraysa yaa hu ninkan bihi dalxe haddii ogow qaraabana waana dadku markay marmar wax kala doonayaan qaraabooyin bay sheegaan halkaa iyo halkaa iyo intaasoo iyo iya ugu hore iyo qaraabanimo iyo waxbaa halkaasna qaraabaan ka nah qaraabo ka dhexaysana waa sheeg faqaala dalxa wuxuu yidhi haadihi tani waa raximun qaraabanimo maa dakarahaa iimou sheegin lii aniga axadun min qabl weligay qof ii sheegay ma jiro qaraabadaas inaan nahay wa ina lii ardan aniga dhulba ii ahaatay taasoo dafaca lii ou iga siiyey dafaca lii ou iga siiyey fiihaa ardadaas cuhmaan binu cafaan alaaa miata alfin saddex boqol oo kun buu iga siiyey fain shiita haddaad doonaysid khudhaa ardada qaado wain shiita haddaad doonaysidna bicutahaa laka anaa kuu gadaya ninka waa magac faano waa waa inaad ogaatid magacii ahaa dalxat اlkhayr iyo dalxat اljuud intaasoo qisoo qisaaji dhow ku yidhi boqolaala laakiin dee xabadana laga soo qabto dhul dhanoo saddex boqol oo maraya yaa kun saddex boqol oo kun haddaad doontidna bictuhaa laka waa kuu gadayaa minhu cuثmaan bialaai miati alf maxayna ka dhiganta marka waxaa dhulkan intaasaa la ii gaaray weye cuثmaan baa intaa ii gaaray haddaad doontidna cuثmaan baa hadda kaaga gadayaa bialaai miati alfin intii baan kaaga bixinaya minhu cuثmaan haddaad dhul rabto haddii kan lacagtan waa kuu gadaya wa acdaytuka amana lacagtaan markaa ku siinaya haddaan dhulka gado faqaala rajulu ninku wuxuu yidhi bale aakhudu amanaha lacagteedaan qaadanayaa buu yidhi lacag iga dhig ii lacage faacdaahu iyaahu waa siiyey faacdaa waa siiyey dalxe hu ninkii iyaahu famankii damayrtaa meeshaan kale waa icdaa faacilay rabtaa haadaana waa in meel loo celiyo iyaahuna waa in meel kale la siiyo hanii'an bogaagsi baa u ahaaday lidalxata alkhayr wاljuudi wadalxat اljuud haada allaqabu waaya naynaasaani alladii kaasoo khalacahu uu u labisay calayhi dalxe dushiisa rasuulullaahi hanii'an bogaagsi baa u ahaaday lidalxata alkhayr iyo wاljuud bogaagsi maxaa ugu taaniyadaynayaa haada alaqabu اladii naynaasa oo khalacahu calayhi oo dusha ka saaray siiyey rasuululahi nebi maxamed sal sl waradia allaahu ilaahayna raalli ha ka noqdo canhu dalxe bin cubaydillaah wanawara allaha nuuro lahu isaga fii qabrihi qabrigiisana allaha u nuuro aamiin ya rab alcaalamiin annagana allah inoo nuuro iyo waalidiinteena iyo macallimiinteena mashaaikhdeen quburaha allah noo nuuro qalbigana allah noo nuuro basarka iyo basiiradana allah noo nuuro والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب